bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo idaacadda warsansin hayta shirka golo wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ogee kalunku ka hadalay arimashaal dabanga idaacadda warsan yaweybaye weli weyda tartan aqooneedkay bala barakaysan ee ramadaan ayaan qobadi tumanka xaafadood ee baydhabo ka kooban naafada kanool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan yaweybaye ku owaadahayana dhibaatooyin haysata iyo kuinkooreyda dhinaga nolola baabuur amisoonle tan weyba laka gubay kilomitir for shacabka gaalkacyo weybayo siyaabooyin shalgood duban ku hadaleena ee liiskii xaafigaas isla qaramada midooba ku hadaliyay liiskaas lama macalin oo laku afduubad iskoolka yaa la gaaraysa in ku badan afartan muhaajiriin oo oondartiyoonka amuudeen saxaraha iyo weliba ra-iisul wasaaraha jarmalka oo qaabili dhigsashiino
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhawunsidayaal hamiin fayl hamiinamo khamiisa uu jamaanaha gala hayda taarigdan iyo ka eedanta kowda bililiha sanadka lamada kun tomiyo toddobada aana soo bahayana qodobadii warkaa koobana haddana ka dhawaada yooga iyo fisanga idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo weybaye weli wada tartan aqooneedkii bala barakaysanay tee ramadaan ayaan qobadaasi tumanka xaafadood ee baydhabo ka kooban hallow daarusalaam b hallow radio warsan hallow habare hallow radio warsan weyba hamiinkii shanaad galay tartan aqooneedkii bala barakaysan ee ramadaan iyo wadi idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weybana tartankii xalay bahayn dhexayay habar e iyo daarusalaam b weybana koox walbaa bandhigtay tartan xiise leey oona koox walba la weydiye man todoba su-aal ooyay xaqan la haytee barnaamijka tartan aqooneedka iyo taabgelintiis weyba iskukaaladahaya shabakada warbaahinta warsan iyo guddiga garab walaalyoon dhinaga su-aalo barnaamijka kusaacidahaya jaamacadda b i u gabagabadii tartanka waybase toose natiijadan ka dhawaaqay cabdulaahi nuur aadan jecelow oo kumid tahay guddigii daadiyay barnaamijka sida la ogyaba tartanka weliba wuxuu ku koobayaa su-aalo deerow toban iyo afar su-aalood oo xaafad walbana todoba su-aalaha ka toosasa daarusalaam b iyo weliba haabara e oo ku mashaaqaadadeena min todoba su-aalood su-aalana mayba laga bilaabay deegaanka haabara e haabara e todobadii su-aalood la weydiiyey mayba ku jawaabeena lama su-aal lama su-aal yaa ku jawaabeen todobadii la weydiiyey saasna ma iska kanagadaasee afar dhibcood faa'iida ahaan weliba yoon heleyna deegaanka haabara ee ooyo daarusalaam biyu ku heleyna hal su-aal afartii hegeen taali hallaka dari shan yaa iskanagadaas maybaa dhaladeena shan su-aal oo todobadii iyo la weydii ku mid ahayd wadarta guud ama tirada guud iyo oogula kooyan deegaanka haabara ee maybaa nagadaasee shan dhibcood oo oogiyo la kooyan haabara ee daarusalaam bi oo iyona ooka todobadii su-aal la weydiiyey mayba ku jawaabeena saddex su-aal todobadii la weydiiyey daarusalaam bi mayba ku jawaabeena saddex su-aal mayna saas iskakanagadaase li dhibcood faa'iida ahaan daarusalaam maybaan heleyna iyo ku heleyna haabara ee hal su-aal oo haabara ee qalabdi litihegan taali hal haddii laka dara maybaa iskanagadaase todoba mayba qaladeena afar su-aal oo daarusalaam b ou ka todobadii liweydi ku mid haytiyo qaladeen wadarta guud ama tirada guud ee ou ka daarusalaam b iyo la kooyan maybasaas iskakanagadaasee todoba dhibcood tirada ou kuyo kashal badiyeen daarusalaam b iyo haabara e mayba nagadaase daarusalaam b todoba dhibcood haabara e shan dhibcood mayna uu ka guulad inigii martay xaafadda daarusalaam b oo todoba dhibcood la koyti tartanka ku dareer idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo iska aragaayan tumanka xaafadood ee magaalada baydhabo oo weli uuse dareera weybana weli uuse dareeray wareegii koowaad weybana dhowaan la bilaawi doone wareega lamaada golo wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya weybay oge ku weeldhadeena kulan shoocaadiga hay weybana shir gudoomiye ay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre xasan bile kulanka iyo weyba warbixino shaldubalanku ku dhugunsaday haana ku mid ee wasaarado iyo hay-ado ammaanka anka horeen golaya weybayo warbixin ku dhugunsadeenna taliyaga hay-adda nabad sugidda iyo sardoonka qaranka mudane cabdulaahi shambaloshe oo ku hadalay howlgalyo ciidamada amniga ku sameeyeen caasimadan tila kaguda jaray bilo ramadaan waybana tilmaameen tilafashali qorshayaal shalduban oo amniga qoseeya wasiirada gargaarka ee maareynta masiibooyinka xukuumadda soomaaliya marwo maryan qaasim jewayba ayaana ku warbiday safariya kaseetay gobolada baay bakool iyo gada waybanaya sheegday inti dadka goboladaas degan iyo kasugayeen xaalado weyn gaar ahaan degmada waajid oo go-doon yu geliyeen al-shabaab waanaya sheegday intiyo milas dad joon baahanyin gurmad winga saas oo kale wasiirka arrimo banaanka mudane yuusuf garaadiye laku dhawunsaday warbixinka eedan qorshayaal iyo qaabka walanku bedelowka wasaarado iyo safaaradda banaanka rooga soomaaliya waybanuse tilmaamay wasiirka inta lambaahanyi reedan habeeyo inta laga sameeya qaabka yoon shaqeeyeen safaarado banaanka anyaala soomaaliya islamarkaana la dhaqangeli sharcigii arrimo banaanka ee hore lan ansixee
waxayna bilaabneen howlgalladaasna waxa loogu magacdaray nabad ku soon nabad ku cafin marka waxayna bilaabneen sidaynu ogsoonahay labiyo labaatankii wuxuu sheegay inay bilaabneen ama sidaynu ognahayba ay bilaabneen labiyo labaatankii may degmooyinka gobolka banaadir oo dhan bay ka bilaabneen waxa uu markaa taliyuhu uu warbixinta ku sheegay intii ku dhimatay toddoba marfuud buu sheegay waxa kaloo la qabtay laba nin oo iskarxinayayna waa la qabtay iyagana waa la qabtay magaalada waxaa laga soo galaa sida uu noo sheegay maaragtay xabyuhu labiyo toban jir waa la xidhay intooda badan waana lagu guulaystay amniga magaalada marka oo si fiican baa loogu guulaystay si aynu wada ogsoonahay warbixintaasoo aad iyo aad u dheer oo uu ka hadlay taliyaha nabadkuurka muqdisyo sirdoonka qaranku waa waynu u jeednaa waxqabadka fiican ee laga qabtay gobolka banaadir innaga laftigeena aragnay marka labiyo tobankaa jir intooda badan waa la xidhay waxaa jira jidad yarar oo kale oo aan ahayn jidad oo laga soo galo kuwana iyagana waa waa la qorsheeyey sidii loo loo loo xiri lahaa marka sabroshi arrimahaasaa ugu muhiimsanaa oo uu ka hadlay waxa kale oo oo oo meesha ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mudane yuusuf garaad waxaanu ka hadlay oo ugu muhiimsanaa qorshaha waxaa ugu muhiimsanaa qorshaha iyo qaabka waxkabedelka shaqada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iyo safiirada iska fadhiya wadamada marka yuusuf bireed wax kale uu ka hadlay oo iyagana ugu muhiimsanaa sharcigii arrimaha dibadda ayuu ka hadlay oo aad iyo aad loo falanqeeyey oo loo baahan yahay in lagu shaqeeyo sharcigaasoo hore loo baasgareeyey oo baarlamaanku baasgareeyey marka in lagu shaqeeyo isagana waxaan kor waa laysu afgartay oo la raaco maadaama sharcigan hore loo baasgareeyey marka waxaa kale oo iyaduna meesha ka hadashay marwo maryan qaasim waa wasiirka wasiirka waxa weeye ayaa warbixin laga dhegaystay wasiirka warbixin ku saabsan soomaalka ay ku tagtay magaalada baydhabo iyo waajib iyo doolo warbixin ayay naga ayay ka siistay golaha wasiirada warbixintaas oo maaragtay iyaduna aad iyo aad u wanaagsanay baaya bokool waxay sheegtay markii hore ee ay tagtay inay aad iyo aad u fululayd oo maaragtay ay kulayl badan uu ka jiray magaaladaas laakiin hadda uu maaragtay kulaylka uu ka jago ilaahay uu maaragtay roog moodaas dhiyey laakiinse ay dhibaato igula taagan tahay waajid waxay sheegtay waa magaalo go'doonsan bay tiri oo meel ay ka soo galaan aanay jirin inta badan oo in loo gurmado u baahan waxaa kale oo warbixin laga dhegaystay guddi hoosaadyadii warbixin waxaa laga dhegaystay guddi hoosaadyadii guddi hoosaadyada arrimaha dhaqaalaha waxaa kale oo laga dhegaystay guddi hoosaadka arrimaha bulshada waxaana faahfaahiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa arrintaas isaguna si faahfaahsan uga hadlay waxaa kale oo laga hadlay hindiise sharciyeedkii hindiise sharciyeedkii diyaar diyaar noqonaya hindiise sharciyeedka diyaar noqonaya shanta julaay two thousand seventeen ee la rabo in baarlamaanka la horgeeyo oo ay ka mid yihiin hindiise sharciyeedka la dagaalanka argagixisada runta iyo dib u heshiisiinta qaranka sharciga dawladda hoose xeerka dhisidda guddiga muftida sharciga batroolka sharciga beeraha hindisa sharciyeedka isgaarsiinta hindisa sharciyeedka golaha xirfadlayaasha caafimaadka hindisa sharci hindisa sharciyeedka la dagaalanka musuq maasuqa hindisa sharciyeedka badda hindisa sharciyeedka shirkadaha company law hindisa sharciyeedka dembiyada kufsiga iyo sexual offensive field wax ka beddelka sharciyada kalluumaysiga si loo waafajiyo xeerka ciqaabta adigu noqoshada hidisa sharciyeedka khayraadka biyaha diyaarinta hidisa sharciyeedka tamarka ka dambeyntii ra-iisul wasaaraha iyo golo wasiirada kala dardaarmayntii shaqada muhiimka ah ee horyaala dhaqsalan fuli si shacabka soomaaliyeed iyo andirang adeegyada iyo baahanyiga naafada ka nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weybayo ku obaadahayana dhibaatooyin haysata oo yeen ku horeytay dhinaga nolola warbixin arrintan ku saabsan weyba beledweynahan inku diray bashiir cabdulaahi usmaana qaar ka mid a dadka naafada ee ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay ka cabanayaan dhibaatooyin haysta oo ay ugu horeeyaan dhinaca nolosha qaar ka mid a oo ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ilaa iyo haatan aysan herin wax gargaar ah oo kasoo gaaray maamulka gobolka hiiraan iyo hay-adaha samafalka ee ka howlgala magaalada beledweyne waa kuwan qaar ka mid a naafada oo ka hadlaya anagoo ah naafada gobolka hiiraan ka tirsan mar kastaba waa naloo yimaadaa oon ku hadalnaa wixii ay macnaha na soo qaabilaan u sheegnaa gobolka hiiraan dhaqaalka soo galo haahiidaha laga qaado ama soo hiiraan ahaan guud u soo galo wax baa naloo sheegaa boqol baa hadda u dambaysay boono weli waana laaga haystaa nalooma siinin dad ilmahooda u shaqaysan kara ma nihin dadka iska tabarta yaran nahay waxaa ku soo baxaya gobolka hiiraan aan xaq u leenahay xaqnimo ilaahay cabsidiisa markii la arkaayo
sideetan iyo kow sano jiro waxaan idiin sheegayaa todoba bilood hogaamiinta waxaa beledweyne joogo gacanta loo taagay waxay raashin yihiinna koomba kama qabno oo ma haysano wax nala siiyey oo raashin kalena laga siiyey ma leh raashinkaas waxaan ka qabno ma leh todoba biloodaan soconnaa guddiga haddaan nahay waxaan dhiinamaya raashinka hana la siiyo warqadaan geyna codsiyo warqaddii markaan geeyey ninka degmadaana soo waday gobolkuu u gudbiyey gobolka markuu u gudbiyey raashinkii waxna la siiye male waana laga haysa sidoo kaleento waxay baaq u jeediyaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan oo ku aadan in wax loo qabto si degdeg ee waxaana loola soo gaaro haddii macnaha aan nahay naafada gobolka hiiraan maamulka iyo guddoomiyaha kulli wixii maamul ah iyo guddoomiyaha iyo amiir eh kitaabta amiir iyay tidhaahdaa isagaa guddoonka ah cali waxa saxiixa ma soo noqonayiin cali raashiinkan degdegka nagu siiyo dalkaana saan u noqonay macnaha aan u naafownon u dhimanay xaqa waxaan u lahayna waa naloo garmaryaa war walaalayaalow ilaahay intaad ka cabsateen walaalihiinaan nahay kuwa idinla dhashaan nahay kuwii dhiiggii dharinka si degdeg ah waxayna hanalooga siiyo xaafad ninkii loo dhiiban uu soo qaata waa dadkiisu u qaybsada sideen saxabiyiin waa soo saaga qaybiya waxaa kaloo lagu qaataa leey qabiil qabiilkiina ma hayno shan xab ama toban xab baad naloo siinaya nama qabato waxaan qaadan karnana ma aha annagana aan ka baahanna dadna ay guryaha iyo sokor fuulfuulaan haddee waxaa ilaahay qisma ah nin xaq bidow haastane waxaad maqan jira nin baa nin dhargen nin baahan kama naco maamulka ma garataa ay markiis wax bixinayo ma garataa indha fiican malaha ma aha markii ugu horreysay oo dadka naafada ee ku nool magaalada beledweyne ay ka hadlaan xaaladaha nolol xumo ee ku haysta magaalada beledweyne bashiir cabdullahi cusmaan rabi warsan beledweyne shacabka ka nool magaalada gaalkacyo weybay ku hadaleen heliiska iyo wada dereeg madaxweynaha maamul goboleedka galmudug xaaf iyo madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli gaasa faafaahinta warkan weybaninghaye maxamed muxudiin shacabka ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee labada dhinac ayaa si weyn u soo dhoweeyey heshiiska magaalada cadaado ee caasimada ku-meelgaarka ah ee galmudug ay ku wada gaareen madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug iyo weliba puntland cabdiweli maxamed cali gaas axmed ducaale geele xaaf shacabka reer gaalkacyo ayaa sheegay in heshiiskaasi uu ahaa mid loo baahnaa uuna isku soo dhoweynayo labada maamul galmudug iyo weliba puntland oo in muddo ah dirir ay ka dhexaysa
waxaan leenahay waa soo dhowaynaynaa waa soo dhowaynaynaa haddaan nahay odayaashii iyo waxgaradkii iyo maamulkii ummadda gaalkacyood waxaan isleeyahay heshiisyadii hore loo gaari jiray midkaani waa ka duwan yahay waxaa la yidhi ceel waa maawi baa layidhi wixii joogaana waa marag ummadda soomaaliya oo dhan iyo ajanabi inta ka dhexaysa nimankaasi waxay ku heshiiyeen goobjoog bay u ahaayeen waxaana ka rajaynaynaa inay arrintaas inay arrintaas siday ugu dhawaaqeen ama haddii alla yidhaahdo aan ka rajaynayno inay ku dadaalaan oo ay meeshay ka istaageen haddeer ummadda horteeda inay ku daraan maxaa ahaa waxqabadkeedii bismillahi raxmaan raxiim anigoo ka mid ah bulshada gaarkacyo heshiiska ay gaareen labada madaxweyne galmudug iyo puntland waxaan isleeyahay aragtideyda waa heshin dhaqan geli karaa sababtoo ah awal heshiisyadii kale waxay imaan jireen marka uu dagaal dhaco kadib midkaana waa mid asagoo aan xilli dagaal jirin oo aan colaad kale jirin oo aan wax kale laisku hayn marka aragtida waxay ila tahay heshiis dhaqan geli kara inuu yahay waxaan ka rajaynaynaa labada madaxweyne madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha galmudug inay maaragtay xoojiyaan sida ay u ballan qaadeen inay ciidamo isku dhafa oo ka shaqaynayaan nabadda deegaanka inay isku darayaan oo ay howlgelinayaan inay maaragtay ka dhameeyaan madaxda keliya lagaga sugaya heshiiska waxaa laga sugayaa qeybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada haweenka ururada haweenka labada maamul maaragtay heer degmo iyo heer gobol maaragtay labada dhinac puntland iyo galmudug intaba waa laga sugayaa dhalinyarada khaasatan dhalinyar ahaan annagu waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano nabadeynta labada dhinac bismillah magacayga waa mustaf maxamed kala tirsan dhalinyarada magaalada gaalkacyo heshiiska ay ku gaareen madaxda puntland iyo galmudug ma ahan heshiis umalayn maa inuu heshiiskaasi yahay heshiis dhaqangalayo maxaa yeelay dhowr heshiis baa ka horreeyey oo madaxdii caalamka federaalka ay qabteen marka umalayn maa marka waxaana waa kuwii hore raacaya marka heshiisyo kale ayaa jiray oo horey ay u wada galeen qodobo lagu heshiiyaa jirto heshiisyadii hore ee dhaqan gelin marka kuwan umalayn baa kuwii hore ayuu raacayaa yani booskooda wallahi anaga aad baan uga xumaaya maadaama aan dhalinyaradii magaalada mada doonina magaalada saa u kala xirnaadso isdhexgal ayaa loo baahan yahay dhankeeda ka dhalinyar ahaan waa ka shaqeyn doonaa hadduu ilah yidhaahdo in isdhexgal meesha ka dhaco nabad ka dhacdo gaalkacyo midah sidoo kale labada madaxweyne ayaa ugu baaqay shacabka ku nool magaalada gaalkacyo in ay ka shaqeeyaan nabadda magaalada gaalkacyo maxamed muxidiin maxamed saxaan soxo gaalkacyo isla wararka heliiska iyo ka guda jirna ergega gaarka ee xogayaga guud ee qaramada midoobay ee arrimo soomaali majer ka taangiya hadhowaayo heliiskii magaalada cadaadiyo dhowaan kuwada saxiixdeen madaxweynaha puntland iyo galmuduga waa saxaafadeed akubayaafiiska ergega gaarka ee xogayaga guud ee qaramada midoobe ee soomaaliya lamada madaxweyne maamul goboleedlanka amaane heliiskiyo shal saxiixdeen way banalanka go-aansaday lamada dhinaantiyo ku shaqeeyaan waanayo mari dhaliyeen heliiskaas madaxweynaha puntland cabdiweli maxmed cali gaasi madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geele xaafa iyo ka heliyeen antixal kama dambeyse lakudera dhibaatada ku teegan gaalkacya weli dhugunsadyaal warkii hameynamiya ka guda jirna kooxla tuhunsunyeentii oying al-shabaab ayee afduubatay lama macalin oo ku tirsaneen iskool iyo weerareen kurena iyo milasa unkukubasadeen iskuulka la weeraraya ka yaala deegaanka faafi oo ku tirsan magaalada gaariso ee gobolka waqooyi bari kenya kooxda weerarka qaadiyee ku hubaysanaayeen qoryada fufudud ee qaraxya waybanasaaso kala burburyeena xaruntii isgaarsiinta deegaankaas meeluusa weerarka ku dhiiya way baadeeray ciidamada ammaanka ee kenya waybana meelaska bilaabana howlgalla iyo ku xaqiijeen amniga taasoo natiijinayo onku deerna hareeryaga arrimo amniga ee gobolka waqooyi bari maxamuud saalax ayaa sheegay inti lamada macalin iyo afduubadeen dablayda hubaysan olonku shaki intiyoyin shabaab waybasaasoo kale sheegay maxamed saalax lamada macalin ee la afduubaday inti lag malayay intii lalabahi dhinagii soomaali oo lahan kula tallaabay dhinagii xudooda baabuurkiyo saarnaayen booliiska oo ku tirsan kenya shalay weyba qarax miinal baabuuryo saarnaayeen ciidamo booliise oo ku tirsan kenya shalay weyba qarax miina lala fiirsaday deegaanka laamu miilas iyo ka dhamadan ilaa afar askariya dad ku badan afartan qof yaa lag malaya hayantiyo oon inoog dartionka amowdeen saxaro dalkanaajar kureed markiuusa halaabay baabuuryo saarnaayeen dadkaasa lii qof oo ku badbaadiy oo dhammaantiyo bilaan haayeen iyo deeran tuulo deegaankaasan dhow waybana sheeganaantiyo dhammadeen afarti afar qof oyoo la dareereena waybayoo sheeganaanti dadka amuudayo badanaayeen ciyaala dadkan oon dhaladen dalalka jeyni nigeria la sheegeyntayoon dareeran diibi sidiyo sion ka tilaabaan yuruba markiiuuse baabuurka ku halaabiya dadkan la sheegeyntayo kaxayirameen dhulkalama deegaankee oo kayaala waqooyiga dalka nigera mas-uulan hadali hay-adda laanqeyrta casiyo sheegay intii baaritaan dareera waana la baaday goobaha iyo miidadka dadkaasa sanadkii laha dhaafi billi joons soday afar muhaajiriin oo labaatan kumida ciyaal haayeen iyo meydasha lagu heli saxaro xuduuda algeria sida wasiir dowle ku tirsan uusan sheegi dadkan way bayoon dhammadeena oon i nooga kureed markii muqlasayiintii wadeenyo mileeskadeediyen oyo iskugu tabeena aan ka dambayntiina dhugunsidii ra-iisul wasaaraha shiino iyo ra-iisul wasaaraha jarmalka angel markal si heer sare aan ka dhawaaytay magaalada baarliin way banan laga qaabilay maamuus militari oo buuta ajamtiyaalka iyo kuwada hadleen iyo wayba ku mid hayay isbeddelka cimiladii ganacsiga ra-iisul wasaaraha shiino wayba waa mas-uulkii labaad ee sara ee ku dareer qaaradda aasiya oo maalmo gudaasha baarliin wadahadal kalweelata mas-uuliyiinta jarmarka waybana ku horreeyay ra-iisul wasaaraha hindi oo salaasadii la kulmay angel merkel kulamadan hogaamiyaalkan aasiyada iyo merkel lawelate wayba kabeeg maasay oo xiriirka yoolalayin trump hoosan dhiis sababiya ku midata aragtada lagu qaba isbedelka cimilada ra-iisul wasaaraha shiinayo wayba saasoo kaleye la filahaye antiye booqata magaalada barasilis siya kulamo lawelata madaxda midooda yurub oo la filahaya antiyo hawada saara doonaan bayaan wada jira oo ka eedan hirgeliyowka heliiska isbeddelka cimilada ee baariis warkii hameynama dhugunsidayaal idaacadda warsaga ee magaalada baydhabo kula dareer tagna antaninkaganti warkanka lamid ereedanku kulmaan way basiinku tabaana sidaasiyo nabadgelyo